waxaa magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga kaasoo socday muddo saddex maalmood ah haddaba kasoo qaybgalayaashii bandhigani oo isugu jiray qoraayo abwaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa loogu qabtay xaflad casharaf ah xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoo xafladan ay ahayd mid markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ah ee buwaagta jigjiga iyadoo intii uu socday bandhigani lagu soo bandhigay buwaag kala duwan kuwaasoo isugu jiray kuwo cusub iyo kuwo la turjumay sidoo kale waxaa barbar socday intii uu socday bandhigani dood cilmiyeedyo ku qotoma muhiimadda akhrisku uu leeyahay haddaba xafladdii casho sharafta ahayd ee markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar waxa uuna sheegay madaxweynuhu in uu ku faraxsan yahay ka qaybgalka casho sharafta lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ka qabsoomay isagoo madaxweynuhu tilmaamay in bandhigan uunan ku koobnayn oo keliya buugaag balse ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo waxtar u lahaa bulshada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo cashadan aan kusoo gunaanadayno bandhigii quruxda badnaa ee aan ahayn mid ku kooban bugaag keliya laakiin ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba dood doodo fara badan oo mawduucyo aad iyo aad qiimow leh aan aaminsanahay in lagu kala faa'idaysto waxaa runtii farxadna gelinaysa in jigjiga maanta lagu hadalhayo bugaagta bandhiga bugaagta tartanka ciyaaraha tartanka qur-aanka insha allah mustaqbalka dhow bandhiga maalgashiga geeska iyo waxyaalo runtii muujinaya in bulshadu ay ka soo kabatay dhiilooyinkii iyo dhibaatooyinkii ay soo martay oo maanta bandhigii bambaanooyinka iyo qoryaha bandhiga buwaagta uu bedelay runtii waa wax aad aan ugu farxayno waxaan insha allah ku dadaali doonnaa in deganaanshaha siyaasadeed iyo midka amni ee ka jira deegaanka lasii xoojiyo oo shaqooyinka ay u baahan tahay ee siyaasadeedna aan hogaamin ahaan qabsanno waxaan rajaynaynaa bandhiga kan ku-xiga inuu ku kasii ballaaran ka noqon doono oo cashiradii laga bartay diyaargaroogii kan iyadoo laga duulayo wax badan laga bedeli doono doctor mubaarag yuusuf cabdulaahi waa agaasimaha bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa hadallo kooban ka soo jeediyey xafladdii xiritaanka bandhigani waxa uuna sheegay waxyaabaha laga baran karo bandhigan isagoo tilmaamay inay ogaadeen in jigjiga ay baahi badan u qabto akhriska waxa uuna xusay in sanad kasta hal mar ay qaban doonaan bandhigga caalamiga ee buwaagta waxyaalahaan ka baran karno bandhigan waxaa ka mid ah jigjiga inay baahi badan ka jirto oo akhriska loo qabo taasoo practicaly aan ugu aragnay gelinkii horeba haddaad u fiirsataan maalintii horeysa bugaagta ina gelin horeba bugaagta la wada dhamaystay islamarkaana marba lasoo daafulaya marka taas waxay ku tusaysaa inay baahi badan oo akhriska loo qabo insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo tiimkayga iyo muxuuaha cid kastoo naga qayb qaadanaysa inaan sanad kastaba hal mar la qabto ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rabaa kollay dad badan baa gacan lagu siiyey kow ka yahay xafiiska madaxweynaha bangiga shabeelle iyo jaamacadda jigjiga si gaar ahaan raba inaan ugu mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo saaxiibaday ama tiimkayga guddigii hawshan inta badan nagala shaqaynaya aad iyo aad baad u mahadsantiin ambasadar maxamuud dirir waa xubin ka mid a golaha wadatashiga qaranka ee dalka waxa uuna madasha ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay bandhigga caalamiga ee bugaagta ee ka qabsoomay magaalada jigjiga waxa uuna u hambaliyeeyey dhallinyarada fikirkan hirgelisay ee uu hormuudka u yahay doctor mubaarak
bandhigga buugaga caalamiga ah ee jigjiga lagu qabtay sanadkani noo soo abaabulay oo ugu horeeyo walaalkeen mubaarak yuusuf cabdulaahi aada iyo aad ayaan u hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in maktabadda af soomaaligu ay hodan noqon doonto oo dhaxal weyn ay ka heli doonto fursadda ay u heshay jigjiga inay noqoto caasimadii dhaqanka soomaaliyeed baan odhanayaa maadaama aan ka tirsanahay golaha wadatashiga qaran ee etoobiya waxaan odhan lahaa intan oo soomaaliya oo sharaf leh oo isu timi u diyaar garooba wadatashi qaran oo dalkeenna ka dhaca kaas oo ah mid dadkao dhan ay ka qayb galayaan weliba dadkaoo dhan inta matalaysa ay ka qayb galayaan soomaaliduna ay kaalin weyn ku leedahay baaxadda ay leedahay iyo meeqaanka ay ka joogto dalkan etoobiya marka ha loo diyaar garoobo hawshaas xamse sheekh mustafa cali waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo bandhigay buugaagta bandhigga caalamiga ee buugaagta ee jigjiga waxa uuna iga warramay waxa uu buuggiisa ka hadlayey
runtii waxa aan halkan keenay buug la yidhahdo dhacdo iyo dhugasho oo aan ka qoray arrimaha bulshada gaar ahaan toban sannadood aan ka shaqaynaya arrimaha bulshada ayaa waxaan ururiyey dhacdooyinkii ugu saamaynta badnaa ee ay soo maray kuwaas oo aan isleeyahay saamayn badan bay ayay sidoo kale ku yeesheen waxa ugu muhiimsan runtii ama hadafka ugu weyn ee buuggan aan u qoray waxa uu ahaa in bulshada soomaalida isku dareen noqoto inaan soo gudbiyo sababtoo ah buuggayga waxaa halkudheg u ah carowga intaan codkooda la maqal oo macnaheedu yahay waxaa bulshadeenna ku jira dad badan oo danyar ah dad badan oo baahan ubad derbi jiif ah boqolaal qof oo dhibaataysan oo codkoodu aanayna soo gaadhin isku soo duubo waa markii koowaad ee lagu qabto bandhigga caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga iyadoona halkudhig looga dhigay bandhiggani akhriska la saaxiib maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga